dhegeystayaal haatanna waxaa idin ku soo maqan barnaamijkii xiisaha laha aad wada sugayseen barnaamijkii caweyska iyo caashe ibraahim
dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan barnaamijka cawayska idinku hayaa hooyo u dhacday hannaanka kombyuutarada iskuulka ay dhigtaan carruurteeda si ay ugu kordhiso dhibcaha ay haystaan carruurteeda gabar qudaarta wareejisa oo ku guulaysatay abaalmarin qaali ah iyo lacag caddaan ah oo dhowr boqol oo kun oo dollar ah iyo sidoo kale maraykanka kale country music wax layahda ay leeyihiin ama wax la mid oo kale ama ama jaas oo kale laakiin haddana adduunka hibob ay ku haystaan adduunka dhanna hibob ku hogaamiyaan taas marka waxa uga jeeda waxay ahayd war annagu tadawurka waa waxa ummadda taageerada kaga helnay
waa kooxda waayaha cusub oo caawa inoo bilaabaysa taariikhda iyo waayaha kooxdaasi waa caawa iyo cawayska washington maxaad samayn lahayd haddii ilmo aad dhashay ay ku dhacaan imtixaanka iskuulka amaba ay keenaan gareed amaba buundo aad u yar adigoo aad ugu hanweyn intiina la socota barnaamijka cawayska washington waxaad dhegaystayaal horey ugu dhegaysateen waalid ilmahooda ciqaab uga dhigay inay qashinka ka guraan waddooyinka iyo ciqaabo kale si ay ugu ceebeeyaan dambiinnimadooda hase ahaatee waalidku isku si ma wada fakeraan hooyo degan dalkan maraykanka oo layidhaahdo katharine venusto oo shan iyo afartan jira ayaa waxa ay si tuuganimo ah oo xatooyo ah ay u gashay hanaanka amaba sistamka kombyuutarada ee iskuulka ay dhigtaan carruurteeda iyadoo markaasi ujeeddada ay leedahayna ay tahay in laba carruur ay dhashay oo iskuulka sare dhigta oo iskuulkii labaduba ku dhacay iyadaoo taa aad uga xun oo qaadan la ayay iskuulkii oo ay horeyna uga shaqaynaysay ayay waxa ay ku gashay sistamkiisiibay gashay iyadoo isticmaalaysa qof shaqaale ah oo iskuulka ka tirsan magaciisa iyo lambarkiisa sirta ah gabadheedii iyo wiilkii oo labaduba ku dhacay imtixaankii iskuulka wiilkeediina waxay siisay sagaashan iyo sagaal boqolkiiba marka boqolkiiba halbaaba ka dhiman gabadheediina waxay siisay sagaashan iyo sideed laba iyadana ay hoos uga dhintay iyadoo ujeedadan ay tahay bal si aan loo ogaan arday boqolkiiba boqol keeni kara inta badan ma badnee markaaba waxay istiri bal u ekeysiye ardayda kale ee iskuulka ku baasay ee buundooyinka sarsare keenay buundooyinkoodii oo aad u hooseeya ayaa kiiba hal mar si kale uma garatide ay u dallacday mid ka mid a macalimiinta iskuulka oo arkay in halkan wax ka khaldan yihiin oo sistamkii iskuulka lagu jiro ayaa waxay soo wargelisay maamulka iskuulka waxay tiri waxaan arkay hanaankii sistamka iskuulka oo ay wax iska badbedelayaan bal arrintaasi hal la fiiriyo hal mar baa sistamkii iskuulaadka oo dhan ee kombyuutarada la wada damiyey si loo ogaado bal wax meesha ka socda markii arrinta loo dhabagalay mise waaba catharine venusto oo iyadu hanaankii ku jirta waa la qabta waxaa layidhi catharine maxaa sidaa u yeeshay maba inkirina waxay tiri sidaa ma yeeshay waan yeela maxaad u gashay waxaan u galay inaan carruurtayda oo iskuulka ku dhacay waan qaadan waayey way idhibtay waxaan jeclaystay markaa inaan buundada u kordhiyo gabadhiina waxaan uga dhigay sagaashan iyo sideed wiilkiina waxaan uga dhigay sagaashan iyo sagaal booliskii baa qabtay xabsi baa dalaq la siiyey hadda catharine venusto xabsigii barnaankii ka joogta hase ahaatee waxaa lagu soo daayey lacag damiina oo gaaraysa soddon kun oo dollar guddiyaha igu weheliya oo barnaamijka cawayska washington caawa igala qaybgalaya maxamed colaad oo sheekooyinka xiisaha leh ee aad barnaamijka cawayska washington uga barateen qayb ka qaata colaada waata rabadaantiina ay sii dhammaanayso barnaamijkii cawayska ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee rabadaanna waa adiga caawa igala qaybgalaya bal sheekadaad dhegaystayaasha aad caawa u hayso caashi horta sheekadan ku haya waxay ku saabsan tahay e, marka la fiiriyo si guud laba waxyaabood baa horta ay muhiimaddu tahay in e, qof bini aadan oo faqiira haddana qaniya macnaha qalbiga qani ka ah oo wax bixinaya uu jiro iyo in dunida laga heli karo qof dhaqaalaha ugu badan ama dhaqaalo fara badan haysta haddana aan waxba bixinayn marka sheekadan labadaa arrin bay ku saabsan tahay waxaa kale ku saabsan tahay in lacagta e, ku soo gashaahi marka haba yaraatee qeyb ka mida ama wax ka mida ama hal en, e, wax un wax uun ka mid a aad meel dhigtahay laga yaabo inay mustaqbalka wax weyn noqdaan waaw marka labadaa faa'iido ayaa ku jirta horta sheekada intaana bilaaban aan kaaga hor aan ka hor dhace waa cirbid aruurtay waa waa cirbad masaar aroorti, waa masaar ha marka gabar dhalatay dalka taiwan oo khudaarta iibisa ama wareejisa ayaa ku guulaysatay abaalmarin qaali ah waaw abaalmarinta eh, nabadda ee asia ee u dhiganta abaalmarinta caalamiga ee loo yaqaan nobel peace prize eh, laga bixiyo dalka norway ayay u dhiganta abaalmarinta waa gartay maxaa loo siiyey marka abaalmarintaasi Eh, caasha waxaa loo siiyey abaalmarintan horta ta waa gabar da'yar oo eh, aan weli gaarin sanadiheedii labaatanaadka labaatan sanaba ma gaarin aad ba u yartee aad bay u yartahay gabadhan oo lagu magacaabo jane shu ju gelinka hore wakhtigeedana iskuul bay dhigataa oo fasalka lixaad bay ku jirtaa gelinka eh, dambana waxay wareejisaa oo ay iibisaa khudaarta ayay cidaha u geysaa marka waxay ku bixisay lacag ka badan toddoba milyan oo lacagta taiwan ah una dhiganta laba boqol soddon iyo kow kun iyo siddeed boqol oo doolar meel maktabad ah iyo xarun lagu quudiyo caruurta masaakiinta oo ay meel wax ka bartaan iyo meel lagu quudiyo ay samaysay waa waa intaa oo lacag lacag ku bixisay waa lacag fara badane oo waxaad ii sheegtay eh, noclaadaw inay gabadhan tahay gabar saboola oo gelinna waxbarata gelinna muxuu ahaaye eh, qudaarta wareejisa lacagta intaan la eg ee labada boqoloo kun oo dollar ka badan xagee ka keentay waxay ka keentay gabadhan lacagta khudaar ayay een, kartoono yaryar ku soo qaadataa oo ay xaafadaha ka iibisaa dalka philibiin marka iskuulka markay ka soo baxdo ayay khudaar suuqa ka soo iibisaa jumla ahaan eh, kartooman bay ku ridaa midba mar bay qaadaayo cidaha deriska iyo cidaha magaalada eh, dalka philibiin magaalada ay kaga nooshahay intay lugta ku gaari karto intay lugta ku gaari karto ayay u geysaa oo tirahdaa khudaartii baan idin keena saaka iyo bal- ee galabta iga iibsada marka lacagtii faa'iidada intay cunto mooye intii kale ayay sanduuq afka ka xiran oo aan wax lagu rido mooye wax ka soo baxayn ayay ku ridi jirtay oo waa garta sanado ayay waday arrintaa lacagtii markii ay badatay ayay gabadhii eh, ku fikirtay Eh, maxaad ku samaysaa ka hor inta aadan sanduuqa jebin oo aadan ka soo saarin lacagta ku jirta marka lacagtuna waa surprise ama lacag aan la filayn la intay filayn.
tahay on la garanayn iyadaba waxaa laga yaaba inaysan ogeyn eh, ku jiri ku doonta.
jirto- ku jiri doonta marka waxay aragtay caruur eh, derbi jiifa oo aan waxbarasho haysan marka waxay go'aansatay inay lacagta ku jirta eh, sanduuqa intay kasoo bixiso maadaama sanduuqa uu iska xirnaa oo muddaba aysan u baahan intay kasoo bixiso inay caruurtaa siiso waa garta niyadeedii markii arrintaa kusoo dhacday ayay sanduuqii jebisay lacag fara badan bay noqotay oo intaa aan kuu soo sheegay ee ku dhow laba boqol iyo kow iyo soddonka kun iyo siddeeda boqol oo doolar ah oo doolarka maraykanka ah ayay kala soo baxda u dhiganta toddoba milyan oo lacagta ah, dalkaasi filibiin ah waa malaha way ku riday way ku riday way ku Waa rido isaga- waa- waa iska- isaga riday Waana waa ku hadalkii aad- ilowday.
hadalkii aad lahayd bilowgii ahaa mis cirbid cirbid ururta aroortu waa misaar waa garta marka gabadhii waxaa dhacday waxay furtay meel caruurta lagu quudiyo iyo meel waxbarashadooda damaanad qaado oo maktabadiina ay ku dhex taalo waa garta sidaa bay abaalmarinta ku mutaysata marka waa waa arrin aad iyo aad cajiib waa colaadow ma Waxaa sal- khudaar ay wareejinaysay lacag ay ka ururisay maktabad iyo ardayna iskuul ka geysay oo darbiye jiifay ku soo ururisay intaabay kusoo aruurisay waxaase caashoy la yaab leh gabadha in- intaa oo lacag oo dhan sanduuqa ku haysatay ee shaqaysanaysay ee qudaarta yar iibinaysay haddana waxay seexataa dhulka oo sariir xitaa ma qabto maxaa gu wacan waxaa lagu leeyahay qoyskeeda faqiir faqiir bay ka dhalatay marka qudaarta lacagtay ka soo heshay intay qoyska siisa mooye inta kale sanduuqay ku ridi jirta marka lacagtii ay soo heshaba sanduuqa iyo qoyska ay u dhexeeyeen sanduuqana waa kaa xiran oo aan gacanta la gelinayn marka joodare iyo sariir mid joodari ba ka xaggee geysay.
laga iibiyaa wixii soo haray qoyskaa qaadanaya wixii kalena sanduuqa lagu ridaa marka iyada meel cidlaa kusoo dhacaysa mar walba waa garta marka een, lacagtan abaalmarinta la siiyey yaa siiyey imisayse gaaraysaa waa lacag intee la eg lacagta la siiyey ee lagu abaalmariyey gabadha waxay ka mid tahay lix qof oo abaalmarintaa ku guulaysatay sanadkan ee qaaradda asia oo dhan ayay ka mid tahay lixdaa qof bay gashay oo waxyaabo kala duwan kuwa beeraha bulshada ku caawiyey kuwa caafimaadka bulshada ku caawiyey qofba si lagu soo qofba si lagu xushay soo siiyey marka iyada waxaa lagu soo siiyey ca- iyadoo foqara ah oon waxba haysan kisteedii meesha ay ku ridatay inay caruur haddana ugu deeqday Marka Waa waa garta.
deeqsinimo xadkeedii dhaaftun baa lagu siiyey
waa Een, garta waxayna helaysaa lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah lacag u dhiganta wow ayay helaysaa mar qura oo la guddoonsiin doona xaflad eh, ka dhacaysa bishan agost dabayaaqadeeda dalka philibiin wow colaada waxaan maqli jiray sadaqo soor ma yarayso salaadna socod ma baajiso lacag laba boqol oo kun iyo wax lamid ay bixisay imise heshay maanta shan boqol bay gaaraysaa bal ka war labadaa boqol ay bixisana waxa weeye wax siday kusoo gashay waa wax sanado badan bay shaqaynaysay oo ilaa toban sano ku dhowaad sideed sano waxaa laga yaabaa hadday haysan lahayd oo jaabka ku haysan lahayd inaanay lacagtaas inaan hesheen lacagtaa hesheen marka tii ay bixisay baa ilaah u bedelay Eh, abaalmarintan oo lagu magac daray caashoy eh, madaxweynihii caanka ahaa ee reer filibiin ee lagu dilay qarax diyaaradeed ayaa la bilaabay in la bixiyo sanadii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii ayay bilaabay torti in la bixiyo waxaana aasaasay eh, mu'asasada la yidhaahdo walaalaha rockefeller waad garanaysaa eh, malqabeenadii caanka ahaa dalka maraykanka Aad iyo aad.
ee fadhigeedu yahay magaalada new york ee dalkan maraykanka waxaana ilaa iyo sanadii kun sagaal boqol konton iyo sideedii la guddoonsiiyey saddex boqol oo qofood waa garta colaad marka waxaad ii sheegtaa gabadhani ma la weydiiyey maadaama lacagta ina ay cunaysay ina ay urursanayso sanduuq afka ka xirno meesha lacagtu ay kaga dhacda maahan meel laga soo bixiyo aanu lahayn ma la weydiiyey sababta wixii ay muddo urursanaysay sababta u bixisa caashoy waaba sheekada halkay u dhimanayso wixii maanta dhan aan soo wadnay Ah,
waxba may- waxba ma noqonayaan haddii hadalkii ay ku soo gunaanaday markii su-aashaa la weydiiyey ah.
haddaan eegno horta ma la weydiiyey waa la weydiiyey su-aashaa maxay tiri waxay tiri lacagi meel inay ku jirtaa waxay kaga fiican tahay in qof u baahanay uu cuno in la cunay macno in la ku cunay leedahay macno ku leedahay
Kukuyaay gablada, kukuyo ka mubasi. Kukuyaay gablada, kukuyo ka mubasi. Kukuyaay gablada, kukuyo ka mubasi.
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan waxaa dhowaan daartan v o eda ah nagu soo booqday guddoomiyaha kooxda dhalinta waayaha cusub shiine cabdulaahi cali oo loo yaqaana shiine khiyaar shiine ayaan stuudiyaha v o eda waxaan kula yeeshay waraysi dheer oo u badnaa kooxda uu guddoomiyaha u yahay ee waayaha cusub iyo habsugaaneedka kooxda oo la saan qaadaya fanka casriga ah ee xilligan ay dhalintu ka hesho
marqabiyo midnaada lagakaada wada inoo ballana mirmadkaygo bihaano
Eh, runtii waayaha cusub eh, xilligan waxaa maraysaa meel aad u wanaagsan Eh, runtii eh, qofka bini aadanka ah eh, waa sida ilmo dhashay oo kale Eh, wax walba qofka uu hindisayo waa socod barad marbaad dhalatay waa lagu socod baraaya gurguurashaa bilaabe waa socone waa orde waa xoogeysane dabeyshaan ku ridi kari marka qaarkood marka waayaha cusub eh, maanta waxaa maraysaa eh, socod baradkii Eh, weli orodkii baa noo dhiman oo orodka waxaa weeye in aanu noqono ama aanu fanka soomaali u horseeno inuu noqdo fanka ugu horeeya ee afrika ama fanka laga tixgeliyo dunida caalamka runtii waa inta naga dhiman waayo aan u dadaalayno ummaddanadana aan je- aanu jecelna inay nal- nala jeclaadaan waa meel wanaagsanaa maraynaa eh, waan dadaalnay eh, laakiin weli waxaan nahay socod barad Een, marka waxaad ka warantaa guud ahaan markaad fiiriso muddadii waayaha cusub ay jirtay ma haysaan diiwaan ku saabsan tirada heesaha aad samayseen adoo u kala qaadaya dhinaca wadaniyadda iyo dhinaca wacyigelinta iyo dhinaca heesaha jacaylkaad samayseen Eh, runtii caashoy eh, ma tira koobin Eh, sababtaan u tira koobin dee qof eh, mar walba wixii dhacaba wax ka sameynaya eh, dee tira ma hayn karo midda kalena dee wax walboo la tiriyaba waxaa ka xunba mar walba dhibka aad maqlaysid iyo wixii shala dhacay oo kale oo oo marshaalo oo kale oo mar walba ku niyad jibinaya marka tirada m- m- ma sheegi karo laakiin eh, almost waxaan qiyaasiyaa eh, in eh, wax badan oo heesaha naga ka mida youtube-ka laga heli karo Eh, sidoo kalena waxaa farxad maanta ii ah ummadda soomaaliyeedna u ah eh, waayaha cusubna u ah ka mid ahay in eh, heesaha heesaha la daawado youtube-ka ee soomaaliga markii keenaha laga tago la daawado ay yihiin heesaha ugu ba- daawashada badan kuwa waayaha cusub oo runtii la heli kara heesa saddex milyan oo qof ay ay fiigaraysay oo waayaha cusub ah halka heesa soomaaliya kale ugu dhowna hal milyan iyo laba boqol ay tahay heestaate waa heesta jacayl oo baalashlaha ee waxaa ka mid ah heesta anoo baahidaada bukaan saasa qabin oo iyaduna ku tira ku dhow taas ah
Ay
anigo bukaan iyo baalasasa aanan qaabin baahidaadu daaran tahay balowgaygu sahal yahay dhasanbasa waxyahaygu macnaheedu buur yahay beera janna beeracdooda maari tahay baarisama beera ilaa midamooda dumar baadan bartadooda basar basar kuma baaran xubna baadan baadankeeda kuma qaadan xooga saare qofa raadan biyo kama cabo balli maaran onna kama baxo wax la beerta baryahana baashagu mar inuu yahay kama baaqin ma ilaawo baaridaada xaadadaasan bowdyahaaga kama taagin baryadaada waayo waayo baaranaya kaala filna waaya cusub
heesan allaa weyn heesa noocaasoo kaleo fara badan oo runtii ah heesaha ugu horeeya ee soomaalida youtube-ka laga fiyo gareeyo laga qiiman karo runtii caasha waxaasna waxaan ku kasbanay wax kale maahan ee ummadda soomaaliyeed jacaylka aan kaga helnayo taageerada ee waxaa u sababa ee wax cusubaanu keennay wax ummadda u baahnayd baanu keennay ee waxaanu isku daynay in ee, dadku ee, wax ay ku halqabsan karaan ama dareemi karaan ama ay fahmi karaan inaan ummadda ku soo kordhinno ee runtii ee, khayr laasiya ee, dalxa waa wuxuu iga sheekeeyey wuxuu igu yidhi ee, libiya mar tag- tagnuu dhahay markaa tagnay baa wuxuu yidhi ee, adigu ee, wuxuu ka hadlayey tadawurka ee, meesha aan marayno nooga mahadcelin ma- no- nooga tusaale nin fanaan walaalka naga weyn marka wuxuu noogu tusaaleynayey tadawurka aan marayno marka wuxuu yidhi "Eh, maanta waa laidiin baahnaa sababta wuxuu yidhi marre waxaa dhacdo u dhahay eh, saas kale barnaamij aan ka qayb galay oo anigii fanaanin kaleeto oo dadkii aanu naqaana maahan ciyaal yar baa weyseedyada soo fuuru dhah oo heesa nooc kalaa iyo halkaas walada u xoran yihiinoo markay heesta bilaabmara ka degaan qayladu isku mar ay tahayba annagana waxaan rabnaa wiyo alaabtii leelalowdii oo halkaan dadka inta kuraas noo fariistaas noo daawadaanu yiri waa isdhiginay waxay maxaa noo takasaaray meeshaan aan kuraas iska banayno sheegas aan iska tiray marka waxaa ka wada wuxuu ka- ka ahayd walaalkay qaralasiya inuuna dhiirigeliyo oo booska aanu ahayn sababta maanta fanka soomaalida ee aanu naqaano ee musiig soomaaliga ah iyo fanka etoobiya iyo kenya iyo uganda iyo tanzania ka jira isku jaranji maaha kan soomaaliga marka cunuga kenyaanka soo galo isoo soomaalida xataa u qayrinaysa because wixii o dhan waxay tahay muusig iska fiican hal mar isku xiran isku dheelatiran tiro ku socda hees baaka jug macaan ciy- dadkii waa isla fahmi karaan laakiin markii ninkiyaan uu soo galo halkaana lalo- ninkii soomaaliga oo lasoo fuulo alaabtii liilalowdii macnaha ama wu- macnaha waa wax fi- waa dhaq- dhaqankanagii waaye because dadkaama dhaqanay leeyihiin cultureay leeyihiin laakiin laakiin waxaad culturekoodii leedahay dha- waa xilligii dhalinyarada waxaa laga Marka- wadaa digital generation Ma- lala marka- saan qaado haa, hadda maraykanka kale country music wax la yihahda ay leeyihiin ama wax lamid oo kale ama ama jazz oo kale laakiin haddana adduunka hip hop ay ku haystaan adduunka dhan hip hop ku hogaamiyaan taas marka waxaa wajhi waxay ahayd war annagu eh, tadawurka eh, waa waxa ummadda taageerada kaga helnay waa waxa eh, saasoo tahay ina mararka qaar waxaan ku dadaalnaa inaanu music soomaali samayno si kaljarkii aanan ka tegin si ummadda intana dhaliili ka dha aan u qancino Een, waxaad markaa ka warantaa inta badan een, waayaha cusub yaa heesaha u sameeya Eh, runtii eh, waayaha cusub eh, waa su-aal fiican aashay waayaha cusub eh, waa dhallinyaro isku tagtay dhallinyarada isku tagtay eh, waxay iskugu tageen in wax la wada sameeyo marka waxaa heesahan lo- loo sameeyaa waa network waay. Eh, runtii ah eh, dad wax wada samaystay oo iscaawiyey oo runtii ii sheeg eh, ka dhab- waan arki kadha heesaba waayacas markii la qaadayo waayaha cusubaa ku qoran way jiraan eh, heese qaar oo kaleeto sida heesa garaadlaha oo kale ama idaayo oo kale ama ii sheeg heese saas oo kale oo eh, dad kale ay sameeyeen oo maaragtay eh, ii sheeg aan ku qornay waayaha cusub ka baxsan sida heesa Lib- liibaan uu sameeyey ama cali shaacir oo kale ama khaliil jaambaale oo kale aan ku qornay magacyadoodii si aan u- u siino kobireedkooda laakiin heesaha badankood waayaa asma kuwa intaas laga saddexaas laga tagay inta kaleeto waa wax waayaa asma ka dhexeeya oo runtii ku ammaanan yihiin anigana sharafii ah inaan ii sheeg eh, aan kaga mid ahaado kooxda.
heestaasi ay ku luuqaynayaan kooxda waayaha cusub ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka cawayska gudoomiyaha kooxdaasi shiina khiyaar ayaana qaybta dambe ee barnaamijka marti igu ahaa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo